بsم الlh الرحmn الرحيم الحمd للh رb العاalمين وsلى اllه وsلم عlى نبيina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجمaعيn amا bعd qال الإmam الbخhariي رaximh الlه taعaalى bab الخروج إlى الmصلى bغyri mnbr baabu bayaani xukmi اlkhuruuji bixitaankii xukunkiisii caddayntiisiibuu u baab yahay ila almusallaa musallaha loo baxo meesha ciidda markaa loo diyaariyey ee lagu tukado loo baxo bikayri mimbarin mimbar la-aan loo baxo ayb sunnada salaada ciidda waxay tahay musalle in lagu tukado oo aan masaajidda lagu tukaninee bannaan meel bannaan ah dadkoo dhan isugu tagaan oo ay ku tukadaan imaamu shaaficina waxa uu yidhi sidaas ayaa xaalkii uu ahaa marka laga reebo waxa uu yidhi maka waxaan soo gaaray buu yidhi maka dadka iyagoo aanan ka baxaynin masjidulxaraamka oo masjidulxaraamka ciidda ku tukado wuxuuna isagu ku cileeyey markaas inuu qaadi karo masjidulxaraamka ayb meelaha kalena marka wuxuu ka dhigay wuxuu ka dhigay maadaama dadku badan yihiin oo naagihii iyo xataa kuwii xaydka qabay iyo lasoo bixinaayo meel weyn oo dadkoo dhan isugu soo bixi karaan inay noqoto musallaha in sidaas loo doortay ayuu ka dhigay calaa kullin marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ciidihiisu madiinay ku dhaceen madiinana masaajidka waa ka bixi jiray oo ku tukan jiray musalla oo meel bannaan ayb oo ciiddu ay lahayd bikayri mimbarin sunno kale waxa ay tahay ciiddii inaan mimbar musallihii inaan mimbar la geynin oo aan mimbar loo baahnayn ciidda ayb oo waxba aan mimbar la koraynin oo keliya uu qofku uu ku tukanaayo khadiibku uu khudbada ku akrinaayo dhulka qال xdثna سcيid بن أbي mryم qال xdثna محamed بن جacفر qال أخbarnii زayd whuwa زayd بن رbاx ayaa la yidhaahdaa almadniy ثiqة min الساadسة أkhرجa xadiiثh الbخاariي والتirmidiي وبن maaجة نasaa-na uu ka wariyey fii musنdi malik can ciyaad bni cabdillaahi bni abi sarxin can abi saciidin alkhudriyi qaal kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam nebigu wuxuu ahaa yakhruju inuu baxaayo yowma alfitri waaladxaa maalinta ciidulfitriga iyo adxada ila almusallaa ayuu u baxaayey fa awalu shayin shaykan ugu horeeyo oo yabda'u bihi uu ku bilaabanayey alsalaatu ayuu ahaa salaaddii bay ahayd shayga ugu horeeya uu ku bilaabanayay salaaday ahayd uma yansarifu waa gaddoomayey fayaquumu uu istaagayey muqaabila annaasi dadka qaabilkooda ayuu istaagayey waannaasu dadkuna juluusun ay fadhiyaan calaa sufuufihim sufuuftooda ay fadhiyaan fayaciduhum waa waaninayey wayuusiihim waa la dardaarmayey waya'muruhum waana amrayey wixii markaa amar sunna ama waajib ha ahaadaan ayb wax mimbara marka lama sheegin salaaddii markuu musallow ku tukanayo salaaddii markuu ka baxanayo dadku u jeesanayo mimbar ou koro iyo lama sheegin ayb waana inta uu ka rabo alimaamu albukhaari xadiidka tarjamadii xadiidka inta ay ismudaabaqaynayaan isku daboolayaan intaasu ayb fain kaana yuriidu hadduu doonayo an yaqdaca inuu bixiyo bacan ay mabcuuhan dad ou diro qatacahu waa gooynayey dad in la gooyo la diro la rabo ama ciidan ha ahaadaan ama erge kaleba ha ahaadaan haddii uu rabo uu gooynayey ayb fain kaana yuriidu haddii uu doonayo an yaqdaca inuu gooyo bacan dad la dirayo ciidan ha ahaadaan ama dad wax kale ha ahaadaan qatacahu waa gooynayey ow ya'mura haddii uu rabo inuu faro bishayin wax amara bihi waa farayo uma yansarifu waa gaddoomayo ka bacdi waa iska tegayey qaala abuu saciid abuu saciid waxa uu yidhi falam yazal innaasu dadka kama aynan tegin calaa daalika kaa korkiisa inay yihiin xataa kharajtu maca marwaana marwaan ilaa aan la baxay wa huwa amiiru lmadiinati marwaanna uu ahaa madiine amiirkeeda ayb meeshaa marka markuu leeyahay falam yazal innaasu calaa daalika waxay tusaysaa sunnadu inay sidaas ahayd intii abi saciid dhacdadan soo socota in wixii ka horreeyey dariiqada nebiga iyo khulafaa uraashidiinkii uu soo gaaray sidaas inay ahaayeen awaashuur xataa kharajtu maca marwaana marwaana bna alxakam ilaa aan la baxay wahuwa amiiru lmadiinati uu yahay fii adxan ciidladxa aw fitrin ama ciidulfitri falamaa ataynaa markaanu nimid ayb falamaa atayna almusallaa musallihii markaan nimid idaa mimbarun waaba mimbar isaga oo banaahu ou dhisay katiiru bnu salt markaan soo baxnoo musallihii imaanay mimbar uu sameeyey katiiru bnu salt waaba isagoo meesha uu yaallo mimbarka marka wuxuu u dhisay ama katiiru bnu salt uu u sameeyey meeshii musallaha nebiga u ahaan jirtay qibladeeda ayuu deganaa katiiru bnu salt marka uu daartiisu meeshaasay ku taallay katiirna waa taabici daarta meeshaas ku taallana xilliga rasuulka kuma oolin oo bacda nebi ayaa daartii ninkaa oo meeshaa ka dhistay musallihii marka wuxuu ku caanbaxay daartaas in lagu tilmaamo oo xadiidka abi saciid xadiid ibni cabbaas ayaa waxaan ku arki doonnaa inuu leeyahay musallihii uu ku tilmaamayo cinda daari katiir ibni salt agteeda agtiisa maadaama marka musallihii isaga uu u dhowaa mimbarkii isagaa soo diyaariyey marka dhawaansha dhowaanshiyahaas darteed ayb faidaa marwaanu marwaan waaba isaga oo yuriidu inuu doonayo rabo an yartaqiyahu inuu fuulo qabla an yusalliya intuunan tukanin ka hor marwaan baa marka wuxuu damca inuu mimbarkii koro isagoo weli salaadiina tukanin fajabadtu waan jiiday bitawbihi maradiisaan ku jiiday waan ku soo jiiday ayb fajabadanii waa i jiiday isagana fairtafaca waa kor noqday fakhaطaba qabla asalaati salaadda ka hor ayuu qudbeeyey faqultu lahu waxaan ku idhi hayartum wallaahi hayartum waad dooriseen wallaahi baan ku dhaartay yacni assunnata sunnadii jiri jirtay dariiqii la yaqaanay idinku waad baddisheenoo waad dooriseen faqaala waxa uu yidhi abaa saciidin yaa abaa saciid nidihii xarfu nidihii baa la xadfay waana badan tahay in la gooyo abaa saciidin yaa abaa saciid qad dahaba wuu tegey maa taclamu wixii aad taqaanay waxaad ogeyd mar hore u dambaysay waa tageen waxaas buu yidhi faqultu waxaan idhi maa aclamu waxa aan ogahay wallaahi baan ku dhaartay yaa khayrun ka khayr badan mimaa laa aclamu waxa aanan ogeyn waxaan ogahay baa ka khayr badan waxaanan ogeyn aniga ayb faqaala waxa uu yidhi ina annaasa dadka lam yakuunuu ma aynan ahayn yejlisuuna inay fadhiisanayaan lana annaga ay noo fadhiisanayaan bacda salaati salaadda ka bacdi oo haddaan khudbada ka dhigna bacda salaa dadku nooma fadhiisanayaan fajacaltuhaa marka khudbadii waxaan ka dhigay qabla salaati waa limaslaxati nafsihi marka isaga maslaxadtiisaabu uga dhigay maslaxad caama ugama uunan dhigin maxaa yeele khudbadiisii in la dhegaysto inuu dadkii ku dirqiyo yacnii waxa u kee waxa u keenayna inay ka tagaan waxa keenayna isaga uu sabab u ahaa maxaa yeele khulafaau bani umaya cali iyo saxaabadii aalubeytka iyo ayay ku cay jireen khudbadooda dadkiina marka khudbo saxaabadii qaarkood lagu gaaraayo ma dhegaysanayeen dabcan markaasuu wuxuu ka dhigay maxayba u tagaanba hadhow marka salaaddii koray hoos waa sugayaan qabla salaado marka khudbadii uga dhigay tanoo kale marka maslaxa mursala ma noqon karto hadda ka horna waa ka soo sheekaynay bal waxay noqonaysaa bidco ayb maslaxa waxaa noqon lahaa wax iyagu dembikooda ah aan ku dhicin baahidiina ay joogto oo baahi ay dadkii u qabaan in markaasi maslaxadaa la raaco maslaxa mursale ahaan wixii loo sameeyo sida aadaankii cusmaan uu jideeyey jumcada aadaankii koowaada uu jideeyey ama laba kaa dhahdo ama saddex taas iyo tan isla mid maaha middaasi marka dadkii magaaladiioo weynaatay dadkii oo batay taqsiir iyo dembi ma ahan ay leeyihiin marka cusmaan uu lahaa ma ahayn taas laakiin middaani waa taqsiir ka yimid isaga xaggiisa marwaan iyo kooxdiisa ayb taqsiirkoodii buu haddana rabaa inuu ku bedelo sunnadii ayb maclushaahidka marka waxay tahay mimbarkaas meeshaas ku yaallay abuu saciid waxa uu yidhi xaalku sida uu ahaa xilligii nebiga uu ogaa mimbar la-aanuu ogaa marka mimbar la-aan inay ahaato sunnadii marka sidaas yaa ugu horreeyey marka qof mimbar samaysto oo ku fadhiisto khudbadase yaa ugu hor bilaabay qabla alkhudba qabla asalaa in la sameeyo halkan marka ibnu xajar wuxuu leeyahay ayb uma yansarifu fayaquumu muqaabila annaas fii riwaayati ibni xibbaan min طariiqi daawuud bni qays can ciyaaq fayansarifu ila annaasi qaa'iman fii musallaahu riwaayada ibni xibbaan waxay leedahay dadka ayuu u salaaddii buu ka baxayey markaasuu dadka u jeesanaya xaggooda isagoo taagan meeshii musallihii uu ku tukaday ayb walibni khusaymata fii riwaayatin mukhtasara khataba yowma ciidin calaa rijlayhi nebigu wuxuu akhriyey khudbo ciid ah ayuu akhriyey lugihiisuu ku akhriyey yacnii mimbar kuma taagnayn wey wa haadaa mushcirun biannahu lam yakun bilmusallaa fii zamanihi sal ll ly slam mimbarun wayadullu calaa dalika qowlu abi saciid falam yazal innaasu calaa dalika xataa kharajtu maca marwaan wa muqtadaa dalika ana awala man ittakhadahu marwaan yacni fii nadari abi saciid qofka ugu horreeyey oo mimbar dhigto marwaan inuu ahaa maxaa yeeley wuxuu yidhi xaalku sidaas unbuu iska soo ahaan jiray waqad waqaca fi lmudawanati limalikin warawaahu cumaru bnu shabbah can abi khasaan canhu qaal awalu man khaطba annaasa fi lmusallaa cala almimbari cuثmaanu bnu cafaan kallamahum calaa mimbarin min tiinin banaahu katiiru bnu salt ayb wahada mucdalun inqiaac baa ku jiro wamaa fi saxiixayn asaxu riwaayadan saxiixaynkaana ka asaxsan faqad rawaahu muslimun min طariiqi daawuuda bni qays can ciyaad naxwa riwaayati اlbukhaariyi wayaxtamilu an yakuuna cuثmaanu facala dalika maratan uma tarakahu xata acaadahu marwaan walam yaطalic cala dalika abu saciid riwaayadku inay sax yihiinna waa dhici kartaayo cuثmaan hal mar inuu cudurdaar dartiis u sameeyey baa laga yaaba oo marwaanna isagu uu soo celiyey markaas oo uu caado ka dhigtay abu saciidna halkaas mar cuثmaan aan uunan ku arkin wainama اkhtusa katiiru bnu salt bibinaaءi اlmimbari waxaa loogu gaar yeelay bilmusallى lianna daarahu kaanat mujaawiratan lilmusallى ayb daartiisii baa marka meeshaas u dhoweeyey amaa salaadii iyo khudbada ayb saxiixu muslim waxaa ku dhacday awalu man bada'a bilkhudbati yowma alciidi qabla salaati marwaan amaa khudbada in lasoo hormariyo marwaan baa ugu horreeyey wax sameeyo saxiixu muslim saasaa ku dhacday faqaama ilayhi rajulu nin baa u istaagay faqaala waxa uu yidhi asalaatu qabla alkhudbati salaadda khudbada way ka horaysaa faqaala qad turika maa hunaalika waxaas meeshaas wixii ahaa waa laga tegey faqaala abuu saciid amaa haada faqad qadaa maa calayhi markaasuu abuu saciid yidhi ninkan wixii lagu lahaa waa gutay isaga waa kasoo baxay waajibkiisii waa ka soo baxay ayb wa haada daahirun fii annahu gayru abi saciid wakada fii riwaayati raja can abi saciid allatii taqadamat fii awali ilbaab fayaxtamilu an yakuuna huwa abaa mascuud alladii waqaca fii riwaayati cabdirazaaq annahu kaana macahumaa wayaxtamilu an takuuna alqisatu tacadadat wydul alى dalika wayadullu calى dalika almugaayaraة اlwaaqicaةu bayna riwaayatay ciyaad waraja kala duwanaanshahaas waxyaabahaasaa tusayo ee riwaayaad badanna waa jiraan oo dhahaya iyagu marka cuثmaan ayaa ugu horreeyey waxa khudbada hormariyo oo yacnii marbuu saa sameeyey khudbadii buu soo hormariyey salaaddii buu gadaal ka tukaday markaasna marka waxaa la sheegay inuu isagu u yeelay cillo dadka si ay uga soo gaaraan salaadda khudbadii buu ku mashquulay markii hore kadibna salaaddii marka inay dadka soo gaaraan baa laga sheegay hadday ansaxdo taas ayb xadiidka marka fawaa'idda ku jirta waxaa ka mid ah wa fii hada alxadiidi min alfawaa'idi xadiidkan fawaa'idda ku sugan waxay tahay bunyaanu lmimbar ayb mimbarka dhismihiisa ciidaba yaan loo keenin laakiin jumcada iyo kale in loo samaysto ayb wa fiihi alkhuruuju ila almusallaa fi lciid in ciiddii loo baxo yacni musallaha in loo baxo ciidda wa anna salaataha fi lmasjidi laa takuunu ilaa can daruuratin salaadda lagu tukado ciidda masaajidkana daruuro maahane si kale inay u noqoto ma ficna wa fiihi roob iyo wax lamidoo kale markuu jiro in masaajidda lagu tukado wax dhiba maaha wa fiihi inkaaru alculamaa'i cala alumaraa xadiidka waxaa kaloo ku sugan culimmadu inay inkiraan umarada ayb idaa sanacuu maa yukhaalifu sunnata hadday sameeyaan umaradu wax sunnada khilaafsan ninka caalimkaa marka inuu u sheegi karo isagana ou dhihi karo sunnadii baad khilaaftay ilaahay ka cabso inuu yidhaahdo ayb dariiqa marka loo isticmaalayana waxuu noqonayaa isaga in loo tago loo sheego ayb ee meel isagiina uunan kaa maqlaynin jooginna haddaad ka ama aada ka sheegto xumaantiisa iyo qiimihiisa dhib unbaa kasii ziyaadayay waxba markaa maxsilayaan axaadiid badanna way ku soo aroortay oo tilmaamayso qofkii qof suldaan ah inuu u naseexeeyo rabo ha u taga isaga haw sheego ayb haddii marka uu saas kugu dilo adiga khayr baad joogtaa afdalu jihaadin kelimatu xaqin cinda suldaanin jaa-i dadkiina fidno iyo baabkeed kuma furin markaas ile adi asaga iyo ilaahay unbaa idin maqlaya ayb waajibkaagiina waa gudatay ikhlaaskaagiina meeshaas wou ka muuqanayaa ayb ee tashhiirka iyo waxyaabahaas ma yaa la diidaya mararka ad abuu saciid oo kale isagiibuu soo qabtay isagiibuuna la khidaabay oo u sheegay sida la rabo marka sidaas weyaan wa fiihi waxaa kaloo xadiidka ku sugan buu yidhi xalifu alcaalimi calaa sidqi maa yuqbiru bihi caalimku inuu ku dhaaran karo waxa uu sheegayo runnimadooda waalmubaaxaatu fi alaxkaam axkaamta in laysla baxfiyo ayb yaa ku sugan wa jawaasu camali alcaalimi bikhilaafi alwlaa idaa lam yuwaafiqhu alxaakimu cala alwlaa lianna abaa saciid xadara alkhudbata walam yansarif fiqi kaloo muhima waay waxaa laga qaadan karaa buu yidhi ninka caalimkaa inuu ku dhaqmi karo shay laga fiican yahay haddii ninka amiirka uunan shaygaas laga fiican yahay isagu uu u arko inuu fiican yahay maalan sunnadii hadda waxay ahayd khudbadii iyo salaadda salaadda in la hormariya kadib khudbada la akhriyay ahayd abuu saciid waa sheegay lagama aqbalin marwaan khudbadii buu iska rakibtay abuu saciid ma iska tegey marka salaaddii iyo wixii dhammaan maka tegey kama tegin waa iska fadhiyey waana tukaday markaa salaadooda shay marka wuxuu abuu saciid marka ku dhaqmay khilaaful owla ah laakiin isaga kama socoto dhibkeeda wuxuu ka socdaa marwaan ayb masaladaasaa laga qaadanaya buu yidhi waxaa la mida markii ibnu mascuud cuhmaan uu ku yidhi meeshaan nebigaan kula tukaday cumar abubakaraan kula tukaday cumar baan kula tukaday laba ragco kama aynan siyaadi jirin oo waa gaabi jireen salaadaha cuhmaanna salaaddii marka mino uu ku tukanayay afar afar buu ka dhigoo dhammaystiray markaasa ayaa la weydiiyey waxaa la yidhi maxaa ula tukatay maxaad wax u dhihi weysay markaasuu yidhi alkhilaafu sharu waa imaa doontaa iyado laftirkeeda ibnu mascuud marka salaadaa wuu la tukaday maca isagoo arkaayo afdal inay tahay labada in la tukado oo sunnada ay ay tahay ayb marka qofka caalimkaa haddaan isaga lala arkin sidii fiicnayd lala arki waayo sidii laga fiicnaa inuu iska raaco jamaacadii buu leeyahay mar haddaanay dembiba noqonaynin iyo yacni wax kale ayb taasuu marka wa jawaasu camali alcaalimi bikhilaafi alwlaa ida lam yuwaafiqhu alxaakimu cala alwlaa lianna abaa saciid xadara alkhudbata walam yansarif fayustadallu bihi cala ana ayb mubaada'ata biasalaati fiiha laysa bisharطin fii sixatiha wallahu aclam ayb waxaa laga qaadanayaa buu yidhi salaada in lagu bilowdo oo qudbayani ayb salaadda in lagu bilowdaa shardi inaynan ahayn khudbada ansixitaankeeda ama salaadda ansixitaankeeda inaynan u ahayn yaa laga qaadanaya iyadana waa mas'alo kale maadaama iyadoo salaaddii ninkan gadaal uu ka dhigo khudbadii soo hormariyey salaaddii inay ansaxday waxaa u daliila saxaabada inay la tukadeen iyadana waa mas'alo kale wاstudila bihi waxaa kaloo loo deliishaday cala istixbaabi اlkhuruuji ilى الصaxraa lisalaati اlciidi wa ana dalika afdalu min salaatiha fi اlmasjid salaada ciidda in masaajid lagu tukada in bannaan lagu tukada saxraha in lagu tukaday ku fadli badan tahay ayb waqaala الshaaficiyu fi اlum limuwaadabati الnabiy sal ا l slam calى dalika maca fadli masjidihi rasuulka masaajidkiisa kun salaad iyadoo u dhiganto oo meel kale lagu tukado ayuu intuu ka baxay ayuu musallaha aaday marka musallaha sunnada waa wqaala الshaaficiyu fi اlum balaغna ana rasuula اllahi sal ly slam kaana yakruju fi اlciidayni ila اlmusallى biاlmadinati wakada man bacdahu ila min cudrin maطrin wanaxwihi wakadalika caamatu ahli اlbuldaani ila ahla maka uma ashaara ilaa ana sababa dalika sacatu lmasjidi wa diiqi atraafi makkata maka darfaheeda iyo wuxuu yidhi waa ciriiri masaajidkaaba kawa ascnimo ayb qaala falow cummira baladun fakaana masjidu ahlihi yasacuhum fi lacyaadi lam ara an yakhrujuu minhu shaafici marka masalo marka istimaad buu la yimid wuxuu yidhi hadday dhacdo magaalo inay ciriiri noqoto iyada dhan jidadkeeda iyo waxeeda dhan ciriiri ay noqdaan barxado aysan lahayn masaajidkooduna uu deeqi kara iyaga ma arka inay ka baxaan buu yidhi masaajidkooda haysaga tukadaan sida reer makaba ay yeelaan ayb saasuu tilmaam oo xukunkii wuxuu ka dhigay macquululmacnaa wax ah maadaama macquululmacnaa uu yahay ciladii hadday zuusho waa la zuulaa saasay qabaan ayb ومقتضى هذا أن العلة تدور على الضيق والسعة لا لذات الخروج إلى الصحراء لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع فإذا حصل في المسجد مع أفضليته كان أولى marka xukunka saxaraha in loo baxo ubixitaankaas saxaraha macno ku jira male buu leeyahay ee waxa loogu baxaya waa waasacnimada iyo dadku inuu wada gaaro oo wada deeqo haddii masaajidka lagu helayo macnahaas masaajidkan in laysaga tukada marka isaga saasuu marka ijtihaaday ayb baabu lmashyi wاlrukuubi ila alciidi bigayri adaanin walaa iqaama ayb baabu lmashyi socodkii xukunkiisiibu u baabya caddayntiisa warukuubi iyo fuulitaan gaadiid la fuulo ila alciidi ciidda intii kaa marka loo socdo ama loo fuulo bigayri adaanin adaan la-aan walaa iqaamatin iqaama la-aan saddex waxyaaboodu marka halkan ku sheegay socodka gaadiid fuulka iyo aadaan iyo qaamo la-aanta ayb qaala xadaanaa ibraahim bnu lmundir wahuwa alxisaamiyu qaala xadaanaa anasun can cubaydillaahi can naaficin can cabdillaahi bni cumar ana rasuula allahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam kaana yusallii fi ladxaa ciiduladxada ayuu tukanaya waalfitri iyo fitriga uma yakhtubu bacda asalaati salaadda kadib buu qudbaynayey salaada kadib ayuu qudbaynayay markaa ka bacdi xadiidkan hadda marka iyo tarjamada saa isu waafaqayo mashyi iyo rukuub iyo aadaan iyo iqaamo la-aan tarjamada saas kanna wuxuu leeyahay nebigu khudbada kadib ayuu tukan jiray ee waxaan ujeedaa waa marka hore salaada ayuu tukan jiray kadib uu qudbayn jiray say isu mudaabaqaynayaan marka fa ama alawalu sharaxan marka feeri فأma الأول faqad اctarضa عalayhi بن tin faqاala laysa فيma dakrhu min الأxاadiiثi ma yadul عalى mashyin walaa rukuubi axaadiita ma tusaysuu yihi mashyi rukuub wax sheegaayo ma bukhaari ma qorinba وأjaaba zayn بن اmunayir zayn بن الmunayir ayaa marka jawaabay oo waxa uu yidhi بأna cadama dalika mushciru bتaswiiqi kuli minhma وأnlaa maزiyةa لأxadihima calى الآkhر mashyi iyo rukuubuu nebiga sameeyey kuma taallo waa sax laakiin maadaama aan la sheeginba oo aan arrinkaaba laga hadlin waxaa laga qaadanayaa in la socdo iyo in gaadiid la raaco iyo inaan la raacin kulli isku mid ayb maadaama aan loo tacarudin labada geesba waa inay bannaan tahay marka inaad gaadiid raacdo iyo inaadan gaadiid raacin oo aad iska lugayso labadaba inay yeeli kartid taasaa yaa ujeedku uu yahay buuyii walacalahu ashaara bidalika waxaana laga yaabaa bukhaari inuu ku ishaarayo arrintaas ayb tadciifa maa warada fi nadbi ila almashyi axaadiidta ku soo aroortay socodku inuu sunno yahay fafi tirmidiyi can caliyin qaal min asunati an yakhruja ila alciidi maashiyan wa qaala bnu maajah can sacdi qurad ana anabiya sal ly slam kaana yaأti alciida maashiyan wa fiihi can abi raafic naxwahu wa asaniidu halaaثati dicaaf ayb taasaa marka axaadiidtaas maadaama ay daciif agtiisa ka tahay yuu iska dhaafay maadaama aan lagaba hadlin marka mashi iyo rukuub waxaad ciidda ku tagtaba waa isku mid saasuu marka ayuu ku tusayaa marka ayb qaala xadaanaa ibraahim bnu muusa qaala akhbaranaa hishaamu ana bna jurayjin ahbarahum qaala ahbaranii caطaaءu can jaabir bni cabdillaahi qaala samictuhu yaquul ina annabiya sala allahu calayhi waalihi wasalama nebigu kharaja yowma alfitri maalintii afurka ayuu baxay fabada'a biciidi fabada'a bisalaati salaaddii buu ku bilowday qabla alkhudbati khudbada ka hor haddii marka fuulid iyo ay jirto iyo socod ay jirto waa sheegi aadaan iyo iqaama hadday jireenna waa la sheegi lahaa iyadana waa inaynan jirin ayb oo aanay lahayn qaala waahbaranii caطaa'un ana bna cabbaas arsala ila bni zubayr fii awali maa buyica lahu waxau leeyay marka ibnu cabbaas wuxuu u diray ibnu zubayr ayb qaala waahbaranii caطaa'un ana bna cabbaas ibnu cabbaas baa arsala ila bni zubayr u diray caaa buu diray ibnu zubayr buu u diray fii awali maa buuyica lahu markii ugu horreyso lala mubaayacooday innahu lam yakun sidan buu marka ugu diray innahu shanigu waxa uu yahay lam yakun yu'adanu bisalaati maynan ahayn in salaada loo addimayo yowma alfitri wa innama alkhudbatu bacda asalaati khudbaduna waa salaada ka bacdi ayb halkaan marka xadiidkan waxuu tilmaamay aadaankii buu meesha ka bixiyey aadaankii marka meesha marka laga bixiyo wax aadaanka bedelayaa marka ma jiri karaan asalaata jaamica iyo ama asalaatu jaamicatun ma jiraysaa ma jiraysa iyadoo laftirkeeda riwaayo kalaa imaan doonto yacni wax walbaba la anfiyeyba wax walbaba la anfiyey marka haddii wax walbaba la anfiyey asalaata jaamicana ma la dhahayo sida loosoo usoo socdo safki baa la simaya salaadiina saasaa lagu gelaya qaala waahbaranii caطaء can ibni cabaas wacan jaabir bni cabdillaahi qaala lam yakun yu'adanu yowma alfitri walaa yowma aladxaa ma loo addimi jirin marka meeshaan masale muhima laga ogaanayo waxa la yidhaha sunna tarkiya sunnooyinka nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a waxna nebiga ficilkiisaa lagu daydaa waxna waxaa weeyaan nebiga tarkigiisaa lagu daydaa tan marka sunna tarkiya waaye oo waxaa nebiga looga dayanayaa inuu ka tegay aadaankaas sunnadaas tarkigaana waxay daabit uga dhigaan culummada ibnu taymiya aad uga hadlo iyo imaamu abu isxaaq shaatibi waxay daabit uga dhigaan marka wixii xilligii rasuulka maa kaana muqtadaahu mawjuudan wakhtigii rasuulka wixii baahidiisu ay jirtay walam yuujad maanicun wax maanicana aan la helin maanicana aan la helin shaygaas tarkigiisa sunnaa marka in laga tago muqtadihiina waa joogay wakhtiga rasuulka baahidii waa jirtay maanicna ma joogin dayb marka baahida yacnii hadda dadka ay ku andacoonayaan maalan xilligii nebigana baahi jirtay ahayd iyagoo baahidaas joogto wax shay nebiga u diiday oo ka celiyana aanu sheegin shaygaas marka ka tegistaa macno ku jira marka shaygaas ka tegistiisa ayaa macno ku jira marka oo sunno ah ayb imaamu shaaficina arrintaas waa iftiimiyey waxa uu yidhi bal natabicu sunnata ficlan wa tarkan qisadii ahayd ibnu cabaas iyo mucaawiya mucaawiya wuxuu masaxayey kacbada tiirarkeed o dhan markaasaa ibnu cabaas wuxuu yidhi lama masixi jirin oo nebiga labadan unbuu masixi jiray markaasuu wuxuu yidhi laysa fi lbeyti shayun mahjuur wax laga tegaayo male buuyii kacbada meel laga hijroonayo laga tegaayo male buui meeshaasuu marka imaamu shaafici qabtay oo wuxuu yidhi nacam laysa fi lbeyti shayun mahjuur bal yaquufu daa'ifu xowlahu beyt miyuu ka hijrooday waaba korkiisuu dhawaafayaayo kacbadii waaba ku dhawaafayaaba see uga hijroodeen wax laga tegay meeshaan ma yaalla marka markaasuu wuxuu yidhi laakin natabicu sunnata ficlan wa tarkan laakiin sunnada nebigaan raacaynaa buu yidhi ficlan wa tarkan wixii ficilana ficil ahaanan u raacaynaa wixii turuug ana turugteeda raacaynaa dad badan marka ma fahamsana arrimahaas waxaa laga yaabaa marka inuu yidhaha shaygan aa leedahay waa bidco ama waxaan aad dhahayso ma sugnaanin deliil u keen inuusan sugnaanin taas waa khalad waxaa meesha ka baxayo fa inna kulla bidcatin dalaala qaacidadaas cumuumkaas culummada islaamkana weligood waxay ahaayeen xadiidkan waxay u deliishan jireen shay si gaar ah aan u soo aroorin laakiin soo gelaya meeshaas imaamu nawowi weliba sharaxa sharxulmuhadabku waa ku badan tahay weliba asalaatu khayru min annowm salaadda cishaha aadaankeeda in lagu dhaho dad baa wuxuu yidhi waa saasa sunno ah markaasuu yidhi sunno ma aha bal waa aan waxaa weeyaan wax sugan maaha markaasuu wuxuu yidhi wa daliilunaa man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa radi man camila camalan laysa caleyhi amrunaa fahuwa raddun ka waran haddii kan kale uu ku doodo uu yidhaahdo waxaad keentaa deliil asalaatu khayrun min annoom cishaha yaan lagu dhihin aadaankeeda dhahaya keen sharcigu jusiyaad mau ka hadlayaa marka waayahay ayb waa saas marka mastaba sax maaha ayb marka xadiidkan amiladaasuu ka mid yahay marka ama adilada turuuq ee sunnadaas tarkiyada tilmaamaysa maxaa yeele aadaankii ayaa waxaa nebiga looga dayanaa in laga tago saasaan ajarka ku jira hadduu qof yiraa marka maya aadaanku wax fiican waaye dadka in loo yeero waa daruuri marka ciidda salaadda ciidda dad badan say uga soo qayb galaan waa in la addimo oo dadku ay maqlaan aadaankaas oo aadaankii marka ay soo raacaan waqtigu inuu dhow yahay baahibou ninkaas sheegay laakiin waxaa laleeyahay baahidaas waqtigii nebiga iyo waqtigii khulafaa uraashidiin ma jirtay mise ma jirin waa jirtay baahi in salaad laysugu yeero mar walba waa taallaa iyadooy jirto ma ka tageen haa wax u diiday ma haysaa oo nebigu uu sheego taasaa ii diiddo hadda la waayey maya idan marka aadaankan aad samaynaysaa waa bidca laleeyahay hadduu marka isagu yidhaha allahu akbarta maaqalada iyo laa ilaha illa allahu maaqalada iyo xaya cala salaa maaqalada iyo haddii uu yidhaahdana maya meeshay joogtay ayaad adiga yani sunnada nebigoo la khilaafaa qalad ah allahu akbar khalad maaha aadaankuna khalad ma ahan laakiin sunnada nebigoo la khilaafaa khalad saciid ibnu lmusayib baa nin saas ku yidhi laba ragcow tukaday oo qabla alfajar labadii ragcee sunnada ahayd kuwo kaleu iska wadaa marka markaasuu yidhi laba keliyaa la tukadaa dhaaf intaan ka markaasuu wuxuu yidhi yaa abaa saciid ayucadibuni illaahu bihatayni ragcatayn labadan damboon siyaadiyey ilaahay baa igu cadaabaya salaad maa alla igu cadaabayaa buu yidhi markaasuu wuxuu ugu jawaabay maya innamaa yucadibuka bimukhaalafatika linabiyihi sala allahu calayh waali wasalam ilaahay wuxuu kugu cadaabayaa mukhaalafada nebiga ah khilaafiisa falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun ow yusiibahum cadaabun aliim usuuliyiinta qaar ka midana turuugta iyada waxay leeyihiin qayb labaad maba ahane ficilkaaba tarkiga uu soo gelayo afcaasha nebiga ha lagu daydaa layidhi afcaashiisa turuugta waa ka mid wixii marka uu ka tegey diin ahaan uga tegey ka tag ficil waay marka wax badanayna usoo deliishadaan ama saa hala dhaho ama sidaan hala dhaho waa isku mid un ayb muhiimku marka waxaa weeyaan adiga yaynan kuu muuqanin shaygan aslan wax fiican miya mise ma aha wax fiican marka uu yahay waxaa ku dartaa haddana sidaan ma u soo arooray mase uma soo aroorin hadaadan ku darin marka waxyaabo badan baa dhex dabaalaya inama alkhudba markaasu wuxuu yidhi lam yakun yu'adanu looma adimi jirin lam yakun ma uunan ahayn yu'adanu in loo addimayo yowma alfitri walaa yowma aladxaa ciidda fitriga iyo ciiduladxaada labadaba looma aadaani jirin ayb haddii aan loo addimi jirin marka ta kalena marka asalaatu khayru min annowmna wuxuu yidhi marka riwaaya waxaa soo aroortay xadiidi jaabir ayb jaabir ibni samura fii saxiixi muslim ayb wa can sacdi bni abi waqaas cinda albazaar wa can ilbara cinda atabaraaniyi fi lawsat wa qaala malikun fi lmuwaطa samictu gayra waaxidin min culamaa'ina yaquulu lam yakun fi lfitri wala fi ladxaa nidaaun walaa iqaamatun mundu zamani nabiy sal l slam ila alyowm imaamu shaafici marka imaam maalig wuxuu yidhi wakhtigii nebiga ilaa iyo maanta aadaan iyo iqaamo ciidda ma lahaa jirin ma jirin wa tilka sunnatu alatii la khtilaafa fiihi cindana waana sunnada aan agteenna wax khilaafa aan ka jirin wa curifa bihada tawjiihu axaadiidi albaabi wa mudaabaqatuha litarjamati wastudila biqowli jaabir walaa iqaamata walaa shay xadiidka jaabir oo marka iqaamana ma lahayn walaa shay shay kalena ma jirin walaa shay marka waxaa loo deliishanayaa wax kale oo aadaan iyo qaamana aan ahayn oo laysugu dhawaaqaana ma jiri jirin ayb wacan jaabiayb wacan jaabir bni cabdillaahi qaal samictuhu yaquul ina annabiya sala allahu calayh wali wasalama qaama nebigu waa istaagay fabada'a bisalaati buu ku bilowday uma khataba annaasa dadkiibu u qudbeeyey bacdu yani markaa ka bacdi ayb falamaa faraqa markuu dhammeeyey nebiyullaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigii nasala waa degay faata nisaaa naagihii buu u yimid fadakarahunna yani xagga naagahu usoo dhaadhacay mimbar ou saarnay ka degay ma aha faata nisaaa buu u yimid fadakarahunna waa waacdiyeeyo waa waaniyey wahuwa yatawaka'u isagoo cuskan cuskanaayo calaa yadi bilaal bilaal gacantiisa isagoo markaa cuskanaayo wa bilaalun bilaalna baasitun mid fidiyey uu yahay tawbahu maradiisa yulqii fiihi nnisaa'u naagihii ay ku tuurayaan maradii sadaqatan sadaqa ay ku tuurayaan qultu licaa caa baan waxaan ku idhaha taraa xaqan miyaad u arkaysaa cala alimaami imaamka korkiisa waajib miyaad ugu arkaysaa alaana hadda an ya'tiya annisaaa naagaha inuu u yimaado fayudakirahunna uu wacdiyo xataa yafruqa intuu ka dhammeeyo qaala waxa uu yidhi ina dalika laxaqun calayhim ina daalika kaagaasi laxaqun calayhim waa mid iyaga marka xaq ku ah ama sunna mu'akada xaqaasi ha noqdo ama waajib ha noqdo laakiin haddii la gaarsiin karo midda ragga ay gaarayso khudbada unbaa laysaga kaaftoomaya markaas wamaa lahum allaa yafcaluu maxaa lahaantooda ahaadayoo maxaa ku dhacayo allaa yafcaluu aynan u samaynaynin maxaynan u samaynaynin yani waa inay sameeyaanoo nebiga kaga daydaa un ayb xadiidkan marka waxaa kaloo isagu laga qaadanayaa faa'iidada uu u tarjamay aan ahayn naaguhu inay maalkooda sadaqo kala bixi karaan iyagoon wax idina nimankooda ka qaadanin maalka iyaga ay gaarka u leeyihiin naagta iyadoo ninkeeda waxba weydiinin ayay sadaqayn kartaa xadiidka dhahaya marka yaanay naag sadaqa la bixin ilaa ninkeeda oo u idmana waxaa lagu xambaarayaa istixbaab sida wanaagsan wata ayb taana marka a'immada badankood way ka qaataan xadiidkan meelo badanoo meelo badanna inuu noogu yimaadaan laga yaabo ayb saddexdii xugun marka sidaas u sheegay aadaankiina marka wau tilmaamay mashigii iyo rukuubkana dimni ahaanay ugu jiraan ayb baabu alkhubati bacda alciidi khudbadii xugunkeedii caddayntiisii buu u baab yahay bacda alciidi bacda salaati alciidi ciidda salaadeeda ka bacdi khudbada la akriyo khudbadaas marka iyadana waa sunna oo axaadiisteeda qaarna waa soo aragnay qaarna wuu sheegi doonaa ayb marka uu khudba uu leeyahayna muxuu ka wadaa jinsigii khudbada ayuu ka wadaa ee cadad hadda lafdigaani wax cadada lagama faa'iideysanayo baabu lkhubati khudbada waa jinsi marka hal miyaa laba miyaa midna ereygan lagama faa'iideysanayo laakiin camalka muslimiinta waktigii yacnii salafka ilaa iyo wakhtiya dhexe a'immada waxay sheegeen camalulmuslimiin inuu yahay laba khudbo inay ciidda u akri jireen camalkaas muslimiintana la raacayaa marka mafhuum iyo camalkaas muslimiinta intaas jiray inkaar iyo wax inkiraayana aan la haynin camalulmuslimiin in lagu daydo ayb ibnu xasmi sidaasuu dhaha oo muslimiinta camalkoodu wuxuu ahaa marka salaadda la tukado masaa'il dhowra buu sheegay waxaa ka mid ahayd salaaddii markii uu tukado ciidda inuu laba khudbo u akhriyo oo fadhina uo u dhexaysiiyo ayb aataarna way ku soo aroortay ayb marka khudbada inay laba iska ahaataa fiican qaala xadaanaa abu caasim wa huwa nabiil addaxaaku bnu makhlad qaala akhbarana bnu jurayjin qaala akhbaranii alxasanu bnu muslim wa huwa alxasanu bnu muslim bni bayaan almakiy can daawuus can ibni cabaasin qaal shahidtu lciida ciidda ayaan xaadiray maca rasuuli illahi sal l slam nebiga maciisa wa abii bakrin iyo abii bakar wa cumara iyo wa cuhmaana radia allaahu canhum fa kulluhum dhammaantood kaanuu waxay ahaayeen yusalluuna qabla alkhudbati khudbada ka hor ayay tukan jireen cumaanna marka halkan waa ku jiraa marka waxaa laga yaabaa tan kale haddayba ansaxday mar un inay wax dhacay ay iska tahay qaala xadaanaa yacquubu bnu ibraahiim wahuwa dowraqiyu qaala xadaanaa abu usaama wahuwa xamaad bnu usaama qaala xadaanaa cubayd ullaahi can naaficin can ibni cumara qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam wa abuu bakrin wa cumaru radia allaahu canhumaa waxay ahaayeen yusalluuna alciidayni ciideynka ayay tukan jireen qabla alkhudbati khudbada ka hor qaala xadaanaa sulaymaanu bnu xarbin qaala xadaanaa shucbatu can cadiy bni haabit can saciid bni jubayr can ibni cabaasin ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam sallaa yowma alfitri maalintii yowma alfitri ayuu tukaday ragcatayni laba ragco lam yusalli qablaha walaa bacdaha horteeda iyo gadaasheedana ma tukanin oo yacnii salaado sunno ah hore iyo gadaalka ma tukanin dabcan haddii musallo lagu tukanaayo musalluhu masaajid maba ahanba taxiyatulmasjidna maba baahnidba haddii masaajid laakiin salaada lagu tukanaayo dee masjidku taxiyow leeyahay dabcan taas marka iyada waxa la anfinaya ma aha ee waxaa la anfinaya waa salaad raatibo ah oo ciidda ka horaysa ama ka dambaysa ma samayn jiri waxaa soo aroortay riwaayo dhahaysa markuu ciidda tukado kadib gurigiisa uu tago laba ragcoo tukan jira labadaa ragcana laba ragcoo duxa iyo macnahaas in lagu xambaaro ee ciiddu iyadu raatiba ma laha ayb uma ata annisaaa haweenkiibuu u yimid wa macahu bilaalun bilaal ou la jiro fa amarahunna bisadaqati sadaqadii ayuu amray fajacalna waxay gudagaleen yulqiina inay ridayaan ayb tulqi lmar'atu haweeneyda waxay ridaysay khursahaa dhegdhegaheeda khursiga marka waxaa weeyaan xalqada wareegsan ee dahabka ama fidada ah weeyaan jinjin ha noqoto ama dhegedhega ha noqoto wa sikhaabahaa ayay ridaysay iyo kuulaheeda sikhaabna waa kuulaha kuusha khayqun fiihi kharas waa dun tax leh waa kuul kuushooda iyo kuulahooda iyo dhegadhegahooda ama jinjimahooda ayay ridaayeen oo maradaa ay ku tuuraayeen si ay sadaqa ula baxaan waxaa laga qaadanaya marka sadaqadu maalinta ciidda inay fiican tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa sadaqada inay qofka cadaab ka badbaadinayso maxaa yeele nebiga haweenku wuxuu ku cabsiiyey inay naarta ugu badan yihiin wixii looga badbaadayay naartii marka sadaqadii baa noqotay waxaa kaloo xadiidku uu tusayaa naaguhu inay dhegaha duran karaan bacdu ahlilcilmi baa war ka keeneen waxay yidhaahdeen waa mutla qofka inuu jidhkiisii duleel u sameeyo mutla waaye marka naagihii waa kuwaana dhegadhegihii meeshii bay ku jireen haddaan god jirin say meeshii u qabsanaysaa marka ayb waa inay bannaan tahay marka iyadana dhegdurashadii ibnulqayim wuxuu uga hadlaa tuxfatulmawduudka ayuu uga sheekeeyaa fasal dhan buu ka dhigay maadaama axkaamu ilmihii qusay karta ay tahay ilmihii yareeraa dhegihii in loo duro ayaa laga yaaba ayb waxay yidhaahdaan marka meelahaas wixii aan ahayn oo durasho ah laakiin waxay hadda iska noqotay wax jidhka duridiisii ciyaal suuqnimo kale iska keentay qaar sankii bay dhowr meel ka duraayaan kuwo kale calooshay duraayaan carabka kuwaa duran gaalada carabkii waa duran yahay qofkii markuu hadlayo bir baa dhagdhagdhagdhag kale dad badanoo muslimiin iyagana waa iska waa koobiyeynayaan iyagu waxaan maxay yihiin iyo dadkaani ma yacni qof liita markaad koobiyeyso adiga qofkii liitay muxuu noqonayaa marka waa isla fiicnaanaya marka shaydaanka unbaa ku adeeganaya waxaas marka quruxay ka raadinayaan waa midii marka uu yidhi waa falaa yugayirunna khalq allah laakiin midaanoo kale ziinadii baa loogu oggolaaday kuw noocaan oo kale dhib ma laha qال xdثna آdم وهو بن أbي إyاس الcسqلاني qال xdثna شعبة qال xdثna زuبayd qال سمعت الشhعبي عن البراء بن cازب qال qال النبي sلى الله عليه ولي وسلم إنa أول mا شhaykan ugu horeeyo نبdأ fيi yومina maalinkeenan dhexdiisa aan ku bilaabayna hada kan ah an نuصليa inaan tukano ثuma narjica aan laabano fananxara aan gowracno faman facala daalika sidaa qofkii yeelo faqad asaaba sunnatanaa sunnadeennibuu asiibay waman naxara qabla asalaati salaadda ka hor qofkii gowracana fa innamaa huwa laxmun waa hilib qadamahu liahlihi ehelkiisa ou u qashayo u qadimay laysa min annusuki fii shayin laysa ma ahan kaasi min annusuki camalka xaggiisa iyo gowraca xaggiisa fii shayin waxba kama aha faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi min alansaari ansaarta ka mida yuqaalu lahu layidhaha abuu burdata bnu niyaarin wuxuu abti u ahaa bara' bnu caazib yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow dabaxtu waan gowracay wa cindii jadacatun anigu salaadda ka hor baan gowracay wa cindii jadacatun jadaca ayaana ii joogto mid ilka jabsatay khayrun min musinnatin mid marka laba sano dhammaysato sanadkii saddexaad gashay ka khayr badan yacnii waxar yar baa iid joogtoo laba jir ka fiican buu yidhi wuxuu ka hadlayna waa aricadka fa qaala waxau yidhi ijcalhu makaanahu booskiisii yaal midaan hadda kuu joogto qal oo taas booskeeda geli tii hore marka waa inaynan ansixin meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa qofka cibaadada sidii ay ahayd hadduunan u samaynin walow khayr iyo niyad wanaagba ha u sameeyee khalad hadduu cibaadada ku dhaco ma ansaxayso inuu ku celiyo marka ila cibaadadii ma ansixin haddaad rabtay cibaadadii ajarkeedii mar labaad la imaado oo sifadii sharciga waafaji ee khayr baan ka waday khatar dadkeennana waxay u badan yihiin fudayd baa ku jira fudaydku marmar marka wuxuu keenayaa acmaasha in layska fududaysto iga tuur camal ay noqoto waxaa laga yaabaa qofka camal oo intaas lacag wuxuu ka soo bixiyey oo watigaa waqti uu la sugaayey khayr iyo ajar fara badan ou ku rabo inuu shan daqiiqo gudaheed ou uga dhumo waxaaso dhan ay ku khasaaraan marka inaan la fududaanin laysdejiyo acmaashana marka ama haddaad taqaanana sidii sharciga u samayso haddaadan aqoonina qof ahlu cilmi inaad ku xirnaatood su-aasho walidaalika imaam axmed wuxuu yidhaahdaa baahida qofka uu u qabo cilmiga sharciga baahida cuntada waa ka badan tahay cuntada maalinka hal mar ama laba mar uu u baahan yahay laakiin cilmiga sharciga maantao dhan waa u baahan yahay maxaa yeelay adiga daqiiqad walba iyo saacad walba cibaadaa samaynaya cibaadadaas waxaa u baahan tahay inaa wax ka ogaatid cuntada laakiin haddaad hal mar maanta wax cunto mar dambe aadan waxba cunin mar labaad cunno keen keen keen ma jirtan ma u baahnin walidaalika marka dadku inay yani cilmigii inay bartaan oo ay xaadiraan dhegaystaan waktigooda ay wax ka siiyaan wax ka siiyaanan hadda joognaa yani waktigoo dhan ay siiyaan ma aha ayb dadku laakiin waxaad moodaa waktiyadii hore inay aad uga fiicnaayeen waktigan oo dadku hadda yani adduunyadiina waa ku ballaaratay dhibkii iyo fitankiina waa iska bateen wax cilmigii dhug u haayo waa iska yaraadeen marka isaga unbaana lagu badbaadaa ilaahay towfiiqdiisa marka wuxuu yidhi ijcalhu makaanahu walan tuufiya ma oofinayso ow tajziya ma gudayso can axadin bacdaka qof adiga kaa dambeeyana waxar inuu udxiyo ku sameeyo maka ansaxayso waxarta aricadka marka aricadka waxaa la rabaa inuu laba ou dhammaystay markuu laba sano dhammaystay oo musinna ou noqdo ayaa lagu udxiyaysan karaa aricadka idaha laakiin sanad hadduu gaaro isaga waa waa dhib mala iduhu markuu sanad dhammaysto udxiyo iyo waa galaa laakiin aricadku sanadkiisu waxba mataraha kulle un waxbaa koriimadooda iyo waxba waxaas unbaa wax ku jira ayb xadiidkan damba culammada qaar marka waxay dhaheen waxaa laga arki karaa khudbada iyo salaadda inay khudbada horeyso see looga arkaya ina awala maa nabda-u warkaan nebiga goormuu yidin salaadda intuunan tukanin buu warkaan sheegay markii salaadda la tukadayna markuu wuxuu yidhi ina awala maa nabda-u fii yowmina hada an nusalliya uma narjica fa nanxara kabacdina marka waa la noqonayaa waa la gowracaya meeshaa marka waxaa ka laga fahmayaa bay dhaheen khudbadu inay salaadda ka horreyso horena waxaa loo soo sheegay in khudbada ay dambeysay salaadda ay horreysay see marka xadii ishkaalkan marka see loo daw daweyna faa'iide fiicana marka ibnu xajar uu ku dhigay meeshaas ayb wuxuu yidhi meeshaan ayb wa amaa xadiidu اlbaraa fadaahiruhu yukhaalifu اtarjama xadiidka daahirkiisa tarjamaduu khilaafsan yahay lianna qowlahu أwala maa nabda'u bihi fii yowmina hada an nusalliya uma narjica fananxar mushcirun biana hada alkalaama waqaca qabla iiqaaci asalaati fayastalzimu taqdiima alkhudbati cala asalaati binaa'an calaa ana hada alkalaama min alkhudbati haddii la yidhaha hadalkan khudbadou ka mid yahay hadalkan marka haddii la yidhaha khudbadou ka mid yahay daahirkiisu wuxuu tusayaa khudbadii inay dhacday qabla salaa waliannahu caqaba asalaata binnaxri salaada haddii la tukadana maxaa laga dabageeyey waa laabanaynaa waa gowracaynaa baa markiiba laga dabage qud baan akrinaynaa u istaagaynaa ma ku taalla meesha waljawaabu marka ana almuraada anahu sala allahu calayh ali wasalam salla alciida uma khaطaba faqaala hada alkalaam muraadku marka waxaa weeye nebigu salaaduu tukaday kadib baa warkan uu yidhi haddii warkan uu yidhi muxuu u dhahayaa sooma imaanaysa iyadana ina awala maa nabda'u fii yowmina hada an nusalliya ficil mudaaric soomaa nusalliya wax la samayn rabo ayuu sheegaa ficilkan mudaaric mar haddii intuu salaaddii ka baxay an nusalliya miyou dhehi lahaa waa tukanay buu dhehi lahay faqaala hada alkalaam wa araada biqowlihi ina awala maa nabda'u bihi nabda'udaasna istinaaf iyo tuse iyado laftirkeeda waa ficil mudaaric ay fii yowmi alciidi taqdiimu nacam wuxuu u jeedaa ina awala maa nabda'u bihi fii yowmi alciidi taqdiima asalaati fii ayi ciidin kaana xugun caamuu rabaa inuu qariro oo ciid walbo ku socon ku socdo waatacqiibu bihumma laa yastalzimu cadama takhalluli amrin aakhara bayna alamrayn shay haddii la yidhaahdo jaaa muxamedun uma camrun yacni muxamed iyo camar majiigooda wax inay kala dhex galeen ma diidayso humadan marka wuxuu ku leeyahy meeshaan an nusalliya uma narjica fananxara umadaa waxa ka dambeeya iyo waxa ka horeeya in loo dhexayn karo luqatan maanic ma jiro qaala ibnu baaal ibnu baaal isaga marka wuxuu yidhi haliqa nasaa-iyu imaamu nasaa-i waa gafay buu yidhi meeshaan fatarjama bixadiidi ilbaraa xadiidkan baraa ibnu caazib buu tarjamaystay oo tarjamadan u sameeyey faqaala baabu lkhudbati qabla asalaa khudbada xugunkeeda salaada ka horeyso oo baabkan marka isaga xadiidkan tarjamo wuxuuba uga dhigay khudbadii oo salaada ka hormarayso qaala wakhafiya calayhi ibnu baqaal markaas wuxuu yidhi waxaa ka qarsoonaatay ana alcaraba qad tadacu alficla almustaqbala makaana almaadi tanaa ka ficla carabtu ficil mustaqbala ayay waxay dhigtaa booski kii maadiga ahaa yacnii iyadoo maadi laga hadlaayo ayaa mudaaric la isticmaali karaa buu rabaa yani inuu yidhaahdo wkaأnahu qaala calayhi الsalaatu wasalaam أwala maa yakuunu bihi اlibtidaءu fii hada اlyowmi alsalaatu alatii qadamna ficlaha qaala wahuwa midlu qowlihi tacaala wmaa naqamuu minhum ila an yuminuu wamaa naqamuu minhum yani dadkii asxaabulkhduudka godadka ku shubay ma aynan qoonsanin dadkii ma aynan qoonsanin ilaa an yu'minuu inay rumaynayaan maahane inay rumaynayaan mooyaane wax kale kuma aynan qoonsanin ilaa an yu'minuu waa mudaaric soo maha iimaankoodiina waa horreeyey soo maha markaas miya markaas miyey iimaanku markaas may geli rabaan ma geli rabaan waa mu'minnimadoodii hore ay usoo rumeeyeen waay waxa ay ku dilaayeen ayb ay iliimaanu almutaqadimu minhum iimaankii iyaga ka hormaray waayo waxa hadda lagu dilaayoay ku haystaan wاlmuctamadu fii sixati maa ta'walnaahu shayga loo cuskanayana waxay tahay tafsiirkan riwaayatu moxamed bni طalxata can zubaydin alaatiya bacda amaaniyati abwaab fii hada alxadiidi bicaynihi bilafd kharaja الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam yowma adxى ilى اlbaqiic fasallaa rakcatayni uma aqbala calayna biwajhihi wa qaala ina أwala nusukna fii ywmina hada an nabdaأa bالsalaati uma narjaca fananxar riwaayo u keenay marka tafsiirkaas inuu sax yahay mudaaric oo booskii maadiga la dhigay in laga wado macnahan riwaayadaaba sheegtayba oo nebiga waa soo baxay buu yidhi labadii ragcuu tukaday kadib ayaa warkan uu akhriyey hadalkan marka bacda salaa inuu dhacay ayay riwaayaduna caddaynaysaa ayb marka yacnii mudaarican ha u qaadanin marka wax la samayn raba hadda kadib inay tahay waa wax hore loo soo sameeyey ayb faa'iidadaas marka xadiidkay ishkaal bixinay baabu maa yukrahu min xamli اsilaaxi fi اlciidi wاlxaram baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu u baab yahay yukrahu la nacayo min xamli silaaxi ah hubkii qaadashadiisa ah fi lciidi ciidda dhexdeeda lagu qaato hub waalxarami iyo xaramka xaramka in hub lagu qaato ciiddii in hub la qaato ayb haddaan daruura aynan keenin wa qaala alxasanu xasanulbasri waxa uu yidhi nuhuu waxaa laga reebay an yaxmilu silaaxa hub inay xambaaraan yowma ciidin maalin ciid ah ilaa an yakhaafuu caduwan inay cadow ka baqayaan maahane hadday cadow ka cabsanayaan marka waa qaadan karaan iyadoo ciida hubka xaramkii iyadana marka in hub lagu qaataa hubkan la sheegayana waa hub aan galkiisa ku jirin ee hub yacnii marka bannaanka yaallo oo yacnii wax baabi'intiisa iyo wax dilkiisu oo bannaanka yaallo yaa la diidayaan amaa wuxuu hadday galko seeftii hadday gasheeda ku jirto wixii ay markaa hubkii uu qarsoon yahay qofkiina oo wato laa ba'sa maxaa yeele nebiga xaramkii ayuu galay cumrat alqadaa isagoo marka iyagoo hubkoodii seefahoodii galkii ay ku jiraan qaala xadaanaa zakari marka xasanulbasri atarkiisa marka wuxuu ku keenay ciiddii inaan hub la qaadanin haddaysan dan keenin waana sidaas qaala xadaanaa zakariya ibnu yaxya abu sukayn ninkan awal mara uuna soo maran waana aakhir mara haddii alla maxaa yeeley meer dan bukhaari halkaas meel buu wax ugaga wariyey bes saxiixa oo dhan halkaas xadiisuu ku leeyahay bes waxaana la yidhaha zakariyaa bnu yaxya bni camri bni xusayn alطaa'i abusukayn alkhazaaz saduuqun lahu awhaam ayb layanahu bisababiha addaara quطniyu daara quطniba a ayaa daciifiyey oo awhaamtaas faraha badan ku daciifiyey ninkan marka haddii dacfi ku jira maxaa saxiixa marka loogu sheegay ibnu xajar hadyu saariga fasal dhan buu leeyahay ruwaadda lagu hadlay saxiixana ku sugan oo ugaga hadlo meeshaasuu marka wuxuu ku yidhi hal xadiid keliya ayuu bukhaari ka soo saaray ninkan xadiidkaasna wuxuu ku dhinac dhigay mutaabacadiisa waxay ku yeelaysa marka male isaga xadiidkan kan ka dambeeyana fiiri marka waa isku qisadii laftirkeedii buu keenay kaannahu marka waa la mutaabaceeyey saas darteed wahmi kuma jiro waay kan ayb qaala xadaanaa zakariyaaء bnu yaxya abu sukayn qaala xadaana almuxaaribiyu cabduraxmaan ibni moxamed ibni ziyaad ayaa la yidhaha almuxaaribiyu laa ba'sa bihi wa kaana yudallisu qalahu axmed akhraja xadiidahu asxaabu اlkutubi الsita ayb qaala xadaanaa muxamed bnu suuqata can saciid bni jubayrin qaal kuntu maca bni cumara ibni cumar ayaan la jiray oon maciisa ahaa xiina asaabahu markuu asiibay sinaanu rumxi waranka caadkiisa yacnii waranka afkiisa hore fii akhmusi qadamihi gomadiisa raysmagaartadeeda markuu ka asiibay akhmusi qadamihi waxaa weeye meesha dhulka aan taabannin ee cagtu marka ay ay cagta ka mida baabacadaada caday lugta markaas saas dhulka u dhigta meel aan dhulka gaaraynin soo ma jirta meeshaas weeyaan marka halkaasaa marka waxaa ka duray waran caaradiisaa ka durtay sumaysan falasiqat qadamuhu lugtiisii ayaa waxay ku dhegtay birikaabi koorihii bay ku dhegtay fanasaltu waan siibay fanasactuhaa waan fanasaltu waan degay fanasactuhaa waan siibay waa ka siibay wadaalika biminan bayna ahayd fabalaqa alxajaaja xajaaj ayay gaartay arrinkaa xajaaj buu gaaray fa jacala yacuuduhu wuxuu gudagalay xajaaj ibnu yuusuf inuu soo booqanayo ibnu cumar sababkana waxay tahay cabdulmelik oo amiirka ahaa ayaa wuxuu ku amray ibnu cumar uga dambay buu yidhi acmaasha xajka iyo manaasigta iyo isaga wax su-aal buu yidhi xoogaa marka amiirkaas kore maadaama uu ibnu cumar xajaaj la yidhi waa inaad ibnu cumar dhegaysataa waa xoogaa marka dhinacaas sidaas waayo waxa uu saa u yeelayan xajaaj marka maahan khayr ku jira iyo waxaas bal riwaayaadka qaar saan arkayna ninkaa isagaa soo dirayba fabalaqa alxajaaja fajacala yacuuduhu faqaala alxajaaju waxau yidhi low naclamu haddaan ogaan lahayn man asaabaka qofka ku asiibay ee wax ku gaarsiiyey la caaqabnaahu waa ciqaabi lahayn ayb lowga haddii laga dhiga shardiya jawaabaa loo qadaraya haddii laga dhiga xarfu tamanina waxba uma baahna low naclamu man asaabaka alla maan ogaanna qofkii adiga ku asiibay faqaala ibnu cumara ibnu cumar waxa uu yidhi anta asabtanii adaa ay asiibay qaala wakayfa seen kuu asiibay qaala waxa uu yidhi xamalta silaaxa hubkii baad xambaaratay oo qaaday fii yowmin maalin lam yakun yuxmalu fiihi maalin aan hub la xambaarin ayaad hub xambaartay adaa i dilay waxaan igu dhuftay meeshaa marka waxaa laga qaadanaya qofka musabibka ah in ficilka loo tiirin karo isaga laftirkiisa qof baa waxbuu sameeyey mubaashir maaha isaga lama baashirin shaygan laakiin sababuu u yahay waxaan geed fadhi iyo sabab buu u yahay ee qofkii sababta u ahaa waa la dhihi karaa hebel waxaasuu sameeyey waxaa kaloo lamid a ninku amaruu bixiyey isaga gacantiisa waxba kuma dilin laakiin amar buu bixiyey hebel hala soo dilo mid baa la baashiray waa dilo jinaayaadka marka la joogo cuquubada marka la rabo qisaasta in la fuliyo horta kaasaa lagu fulina midkii la baashiray dabcan oo sabab iyo mubaashir mubaashirka xoog badan cuquubadan oo adduunyada iyo markaas laakiin cuquubada aakhiro laa shaka iyo fidnada dadka kan soo diraayo inuu ka daran yahay midkan kale markaa saasuu yidhi wa adkhalta silaaxa alxarama silaaxii hubkii ayaad xaramkii soo gelisay walam yakun isilaaxu hubka ma uunan ahayn yudkhalu alxaram xaramka in la soo gelinayo yudkhalu in la gelinayo huwa isagu alxarama ay fi lxaram qال xdثna أحمد بن يعقوب qال xdثnii إسحاaq بن سعيid بن cمri cمri بن سacيid بن الcاas can أbيهi qaal dakla الxajaaج calى بni cmر ayuu usoo galay وأna cindahu anoo joogo agtiisa faqaala waxa uu yidhi xajaaج kayfa huwa waa sidee isagu warkan laftirkiisa war qorfle maaha kayfa huwa yani ibn cmar inuu saas yidhaahdo اxtiraam la'aan iyo waxaa ka muuqato kayfa huwa faqaala waxa uu yidhi saalixun waa wanaagsan yahi faqaala waxa uu yidhi man asaabaka yani saalixun ay huwa saalixun ninkan aad ka hadlaysa oo fiican yahay faqaala waxa uu yidhi man asaabaka yaa ku asiibay qaala waxa uu yidhi asaabanii waxaa i asiibay man amara bixamli silaaxi hubka in la xambaaro qofkii amray fii yowmin maalin laa yaxilu fiihi uusan xalaal ahayn xamluhu qaadidiisa ninkii wareegtadan soo saaray in hub la qaado maalin aan la qaadin ninkii in la qaado amray kaasa ay asiibay yacni alxajaaj isagoo marka xajaaju u jeedaa ayb sharaxa ibnu xajar wuxuu ku yidhi anta asabtanii meesha fiihi nisbatu alficli ila alaamiri bishayin yatasababu minhu dalika alficlu wain lam yucna alaamiru bidalika ayb laakin xaka zubayru fi lansaab ana cabdalmelik lamaa kataba ila alxajaaj cabdilmelik markuu xajaaj u soo qoray allaa yukhaalifa bna cumar ibnu cumar inuusan khilaafin oo markuu yidhi dadka xadiisiyi ibnu cumar maa khilaafin shaqa calayhi arrintaa waa dhibtay marka xajaaj waa dhibsaday yani nin markaas yacni culummo ah oo marka saxaabi ah oo cilmigii isaga amarkiisa aad ku socoto ha noqdo buu yidhi ibnu cumar saas ka yeel taas marka isaga waa dhibtayo inuu dhexdiisa iska raaco rabay ayb xajaaj abu daawuudka waa ninkaan ku soo marnoo dhahayay dadku hadday albaabkaas ka baxa haddaan dhaho ay albaab kale ka baxaan dilkooda waa ii bannaan yahay haddii wuxuu yidhi dembiga rabiico ay gasho haddaan mudar ku qaado xalaalay ii tahay waa nin noocaasuu ahaa markuu sidaas yidhi shaqa calayhi fa amara rajulan nin ayuu marka diray macahu xarbatun waran wato yuqaalu layidhaayuqaalu waxaa la yidhaahdaa innahaa kaanad waxay ahayd masmuumatan mid sumaysan falasaqa dalika arajulu bihi faamara alxarbata calaa qadamihi waa isku soo saxay waa isku dhajiyey markaasuu bahashii saas u geliyeyo sunteedii waxeediina u mariyey famarida minha ayaaman maalmo ayuu u jiraday uma maata ibnu cumar waa dhintay wadalika fii sanata arbacin wa sabciina ayay ahayd facalaa hada fafiihi nisbatu alficli ila alaamiri bihi faqad wahuwa kaiirun wa fii hadihi alqisati marka yani wuxuu rabaa xajaaj musabibna waa ahaa ee mubaashir laftirkeeda si kalena waa u ahayo aamirna waa aha aamir musabib aan ogeyn yacni maahayna mid ogow ahaa xitaa musabib og ayuu ahaa oo isagii baaba ninkan soo diray oo ugu talagalay inuu dilo si gaadma ah uu ku dilo marka ninkan si uu ugu dilo ibnu cumar radia allaahu canhu وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم